aan ku bilowna ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug waxaa maanta gaaray inta badan wufuuddii madaxda dowlad goboleedyada dalka oo maanta qorshuhu ahaa in halkaasi uu shir uga furmo kulankan ayaa ka dhashay wadahadal dhinaca telefoonka ah oo maalmo ka hor ay yeesheen madaxda maamul goboleedyada soomaaliya shirkan ayay madaxdu ku tilmaameen mid deg deg ah oo laga arrinsanayo xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka wariyaha v o edu uga soo waramo gobolka cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa qaybaha bulshada ee magaalada weydiiyey aragtidooda ku aadan shirkan warbixintan ayuuna nooga soo diray dhuusamareeb kadib wadahadal dhex maray hogaamiyaasha maamulada ee qeybta ka ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa ka dhashay kulan ay isugu yimaadaan degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug waxaana magaalada dhuusamareeb ku sugan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood xaalka amni ee dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyey waxaana waddooyinka dhex mara xaafadaha magaalada lagu arkayey ciidamo fara badan kuwa oo hakinaya isu socodka gaadiidka iyo dadka iyadoo sidoo kale dhammaan la hakiyey gawaaridii xamuulka ahayd ee isaga kala gooshi jirta qeybo ka mid a gobolada waqooyi bari iyo koonfurta soomaaliya inkastoo kulanka madaxda maamulada uu ahaa mid ka dhashay wadahadalka qadka taleefonka kadib haddana waxaa kulanka sida la helaya looga hadlayaa xaalka siyaasadeed ee soomaaliya iyo doorashooyinkii loo madlalaa inay dhacaan laba kun labaatan laba kun labaatan iyo kow ha yeeshee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya ay dhowaan shaaciyeen in doorashadu aysan ku dhici karin wakhtigeedii ayna u baahan yihiin waqti dheeraada in la siiyo cadceed shiikhdoon waa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka galmudug waxa uu sheegayaa in isu imaadka madaxda maamulada ay tahay tallaabo wanaagsan balse waxa uu dalbanayaa in shirka laga soo saaro qodobo lagu wada qanci karo
walaalow horta waxaan ka qabnaa marka ugu horeysa inuu ugub yahay oo aanay hadda kor wax lacag aanu ahayn lagana furi karo wixii cusub caalamkaa jecel bal inay kasoo bixi doontaan u qabnaa tala guud maadaama aanay isu miisaanayn haddii dowladdii dhexe ka maqan tahay ee ismaamul goboleedyadii ka ay tahay keliya aadna xasuusato mid hal sanaa inaan ammaan iyo tala laysugu imaan iyo tala guud oo dalka haddana waxaanu filaynaa maadaama ay ugu tahay inay khayr dhasho oo ay mataanayso khayr kasoo baxo haddii ilaahay idmo sida rayidka ahnu talena waa ka bixisay haddana waxay ka qabtaa inaan dalka cidlo lagu xoorin haddii ismaamul goboleedya la yahay in loo dhimriyo dalka oo aan cidlo lagu xoorin dowladda dhexena aan loo muruq buurin haddii laysu muruq buuro waxaa lumaya caruurta la dhalay oo shacabka fartuun cali diiriya oo ku sugan degmada dhuusamareeb ayaa soo dhaweysay qabashada shirka madaxda maamulada ee ka furmaya degmada dhuusamareeb
waxaan ahay fartuun cali diiriye waxaan salaamayaa v o a waa mahadsantihiin boqol kiiba boqol saaad bulshada wax ugu qabanaysaan waxaan joogaa magaalada dhuusamareeb iyo gobolka galguduud iyo galmudug shirarkan ka socda maamul goboleedyada shanta maamul goboleed waan soo dhaweyneynaa boqol kiiba boqol waa shir loo baahan yahay in ay dadka soomaaliyeed isku fahmaan miro fiican oo maanta soomaaliya wax u qaban karaan ay kasoo baxaan loona baahan yahay maantay shanta maamul goboleed soomaaliya waxay ay maanta ayagu ay ka sameeyaan ayay soomaaliya ku dhaqmaysaa waxaana ka sugeynaa inay soomaalinimo iyo sharaf iyo meeqaan ay maanta soomaaliya u hiiliyaan soomaaliya maanta inay isku mid ka wada noqdaan maanta soomaaliya codkooda ayay soomaaliya maanta madaxweyne ku noqon kartaa ama wax ku qabsan kartaa ama ay maanta miiqaan ku gaari kartaa waana u hambalyeynaya maanta shirkan dhuusamareeb ku socda shanta maamul goboleedna waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin boqol kiiba boqol waxaanan leeyahay wax soomaaliya ay ku farxdo kasoo saara shirkiina
cadceed ayaa qeybaha bulshada ka dalbaday in ay muujiyaan dulqaad maalmaha uu shirku socdo
maadaama jidkii go-anyaha lagu safrayey maadaama uu go-an yahay jidkii lagu aroorayey maadaama uu go-an yahay jidkii xaabada lagu doonanayey inay dulqaad sameeyaan shantaa maalmood afartaa maalmood aan tala ku bixin lahayn haddaan bulshada rayidkaanahay markee waa dhacdo hal maalin laba saddex ku eg oo timid oo aan cufjiid weyn lahayn marka waxaan leenahay alla dhibkaaso laakiin adigana waa kuu muuqataa in halkas ku imaanayo bulshada adeegeeda shirka hogaamiyaasha maamulada ayaa lagu wadaa in dhowaan uu ka furmo degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxaana magaalada ku sugan madaxda maamulada qaybtood hase ahaatee waxaa weli la sugayaa xubno ka mid a maamulada oo aan weli soo gaarin dhuusamareeb cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb